faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed daac cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig radio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane redio cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif redio cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal radio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta redio cadaado magaalada muqdisho
cabdirasaaq maxamed sheekh siraad cabdirasaaq wadani redio cadaado magaalada kismaayo
bismillaahi raxmaan iraxiim kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo joogtiinba kusoo dhowaada qodobada warka habeen caaway ee raadiyo cadada kuwooda ugu dooroon faahfaahino dheeraada oo kasoo baxaya dagaal u dhexeeya laba maleeshiya beelood oo ka dhacay deegaana ka tirsan gobolka hiiraan oo sabay dhimasho iyo dhaawac qaramada midoobe oo shaacisay tirada dadkii ku dhinta duufaanta bowen oo ku dhufatay deegaana ka tirsan maamulada puntland iyo somalilan xildhibaanada golaha shacabka ee dowladda federaalka soomaaliya oo dood ka yeesha sharciga doorashooyinka ee dalka madaxweynaha maamulka hirshabelle iyo wakiilka gaarka ee qaramada midoobe u qaabilsan soomaaliya oo kulan ku yeesha magaalada jowhar oo looga hadlayo doorashada dalka ee laba kun labaatan iyo kowda guddoonka golaha shacabka oo ka dalbada qaar ka mida golaha wasiirada xukuumadda federaalka soomaaliya inay hor yimaadaan xildhibaanada golaha shacabka si su-aala looga weydiiyo shaqadooda maxkamadda gobolka bari ee maamulka puntland oo xukumo kala duwan ku rida dad lagu eedeeyay inay falal amni darre ka geysan jireen gudaha magaalada boosaaso ciidanka xoogga dalka qaybtooda kow iyo labaatanaad oo ka warbixiya howlgallo maalmihii lasoo dhaafay ay ka wadeen waqooyiga gobolka galgaduud ciidanka milatariga soomaaliya oo al-shabaab kala wareega deegaano hoos dega degmada ceelwaaq ee gobolka gado qodobada caalamkana caawi waxaad maqli doontiin turkiga oo u dega dalalka badaha milatareenka iyo madaxweynihii hore ee dalka suudaan cumar al bashiir oo su'aalo adag laga weydiiyey afgembigii uu ku qabsaday dalkaasi kun sagaal boqol siddeetan iyo sagaalkii qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontiin warka habeen ee raadiyo cadada iminkase
cadada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal waa habeenima arbaca sii baxaysa qabaysna soo galaysa taariikhda ay ku astaysan tahay bisha labiyo tobnaad kow iyo tobankeeda sanadka laba kun toban iyo sagaalka warka caawa anigoo mahad nurre axmed ayaan la socodsii doona xasan axmed maxamed khasaare ayaa soo saaray kusoo dhowaada qodobadeed maqasheen oo intaasi ka faahfaahsan faahfaahino dheeraada ayaa ka soo baxaya dagaal u dhexeeya laba maleeshiya beelood oo ka dhacay deegaana ka tirsan gobolka hiiraan oo sabay dhimasho iyo dhaawac xasan axmed maxamed khasaare ayaa faahfaahinaya warkan wararka ka imaanaya gobolka hiiraan iyo hirshabelle ayaa sheegaya in dagaal beelad baaqnimada maanta uu ka qarxay deegaan lerajawiil oo ka tirsan gobolka hiiraan si gaar ah ka mid ah deegaanada ku teedsan magaalada beledweyn ee gobolka hiiraan iyo hirshabelle dagaalkan ayaa ka qarxay deegaanka mareera oo hoostaga degmada jawiil ee gobolkaasi hiiraan kaasoo u dhexeeya kaasoo u dhexeeya laba milasho bilaad ee halkaasi wada dega wararka haatan naga soo gaaraya deegaanka dagaalka maanta uu ka dhacay ayaa sheegaya inuu jiro khasaare isku jir dhimshihii dhaawaca oo laba dhinac soo kala gaaray dagaalka labada milasho bilaad oo dhex maray ayaa wuxuu salka ku hayaa lahaanshaha dhulbeeleed ku yaala deegaanada hoosta degmada jawiil ee gobolka hiiraan ee maamulka hirshabelle nabadoon cali cumar oo ka mid ah mid ka mid a beelaha ku dagaalamaya deegaana hoosta degmada jawiil ee gobolka hiiraan oo la hadla redio cadaado ayaa sheegay in beesha lakula dagaalamaysa deegaana hoosta degmada jawiil ee gobolka hiiraan ay kusoo qaaday weerar islamarkaasna dagaalkaas uu ka bilowday nin markii hore ay ku dilaan beer ku taalla gudaha deegaana hoosta deegaanka jawiil ee gobolka hiiraan wuxuu sheegay in hadda xaaladdu ay degan tahay balse laga cabsi qabo in markasta dagaal uu ka dhici karo gudaha deegaankaasi maadaama labada milesho bilaad ee dagaalamay ay weli isku horfuriyaan deegaana hoosta degmada jawiil ee gobolka hiiraan iyo hirshabelle
waa horta adduunyada waa xunbada la yidhaahdaa neesaaka dagaal baa lagu bilowday waa gartay degmada jawiil nin beerkiisa jooga oo beerta joogo falan ayaa loogu ay niman weerareen waa ku dileen markay dileenna degmadii bay soo weerareen dee dagaal xun oo aad u kharaar baa ka dhacay ilaa saacado badan socday ilaa duhurkii ilaa meeshaa socday haddana olku waa sor fadhiya dhimashana waa jirtaa dhaawacna waa jiraanay xagga naga waa gartay Markii hore Eh, dhimashadii dad badan ayaa daawac lagu jiraa.
eh, waxa dagaalkan eh, ka dhashay eh, waa imisa hadda dhaawaca anaga waa saddex dhimashana waa ninkii hore hadda weerarkaa gardarradaayo beesha nala degadan dariska nahay oo xawaalada marbaa nin meel hebtinaysa ayaa ayaa weerarkan ugu qaaday waa gartay haddana waxay waa u dambayn doonta ma naqaano Waana- haddana waa soo fadhinaa magaalada barbar bay ka haystaan dhinac ay- ay- ay joogaan waxaa ka jira oo waa gardaro caadigaa ka jira saad saad u nooshahay baa ka jirta saad u nooshahay rag u tahay oo u nooshahay oo meesha u degto marka kibirkaasaa ka jira kibir baa jira mooye maaragtay wax kaloo la isku hayaa ma jiraan waa gartay weerarka ayagaa soo qaaday beeshoodaa soo qaaday waxay kusoo qaaday nin eh, wa- dagaalku ka kacay nin beertiisa jooga beertii ku dileen hadde eh, meeshana deegaan bay ku ahaayeen oo meesha ayaga hadda iyo baxay kusoo baxeen meesha ay magaalada kusoo baxeen beerta korkeeda weli beerta iyo magaalada dhexdooda ayay ay ka sameeyeen maaragtay ay tuulo ka sameeyeen maabay yidhahdeen hay-adahan wadanka joogaa dadkay isku diraan ola gacantana ayakaa ku hayo waxay yidhaha cambuure waan ku siinaynaa markaasa waxaan dhahnay war nala soo dega magaalada dhinaca ka dega adeer hadda adeeyaashada waa anay haddii hadda nabad ogolyahay nabad baan ogolnahay warisni baan ogolnahay ee dhimasho dhimasho waa dhacdee wax dambe inaan dhibanna waa jecelnahay xiriir aan la samaynin nabadoonada beelaha ku dagaalamaya qaybo ka mid a gobolka hiiraan oo aysan suurtagelin ma jiraan wax wara ka soo baxay maamulka gobolka hiiraan iyo maamulka hiirshabelle oo ku aadan dagaalbileedka labada milisho bilaad ku dhex maray deegaana hoosta deegaanka jawiil ee gobolka hiiraan iyo hiirshabelle waxaana warar badaxa bannaan oo kelina ah deegaanka lagu dagaalamay sheegayaan in khasaaraha uu ka badan yahay inta ay sheegaan beelaha dagaalamay islamarkaasna uu jiro dhimashada intaas ka badan waxaa dhimashada wararka madaxa bannaan ay ku sheegeen in gaaryan ilaa toddoba ruux halka dhaawacna intaas uu ka badan yahay dhinaca kale waxaa gobolkaas dhaqaaqyo ciidan ka wada ciidamada militariga soomaaliya oo la sheegay in ayaguna isku dayaan inay kala dhexdeen beelaha ku dagaalamaya qaybo ka mid a gobolka hiiraan kuwaas oo isku haya lahaanshiyaha dhulbeereed ku yaala deegaanaha hoosteeda deegaanka jawiil ee gobolka hiiraan iyo maamulka hiirshabelle qaramada madoobe ayaa shaacisay tiradii dadkii ku dhuntay duufaanta bowen oo ku dhufatay deegaano ka tirsan maamulada puntland iyo somalilan qaramada madoobe ayaa war ka soo saartay roobabkii dabaylaha watay ee toddobaadkii lasoo dhaaftay ku dhuftay deegaano iyo degmooyin ka tirsan maamulada puntland iyo somalilan ee xeebaha bari kuwaas oo ay ku nafwaayeen sida ay qaramada madoobe sheegeen lix qof war qoraale oo ay soo saartay qaramada madoobe ayaa lagu sheegay in deegaanada ku yaala gobolka bari nugaal ay dad ka badan soddon iyo laba kun oo qof ay dabaylahaasi ku waayeen waxyaabaha ay noloshooda ku maaray jireen waxay sidoo kale sheegtay qaramada madoobe in dabaylahaasi ay barakaciyeen afar kun iyo siddeed boqol oo qof sidoo kalena waxa ay dabaylahaasi iyo roobabka duufaanada wata ee bawan ay burburiyeen beero guryo waddooyin iyo kaabayaal kale ee dhaqaale gaar ahaana magaalooyinka ayl bandarbeyle caluula iyo laasqori waxay sheegtay qaramada madoobe inay dadkaasi ee dabaylaha ay saameeyeen ay u baahan yihiin biyo nadiif ah hooy marakanecooyin iyo dhar carruureed iyo agabyo kale si loo maariyo noloshooda xildhibaanada golaha shacabka xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa dood dheer ka yeeshay sharciga doorashooyinka dalka dhinaca kale gudoomiyaha golaha shacabka ayaa ka dalbada qaar ka mid a golaha wasiirada xukuumadda inay hor yimaadaan xildhibaanada golaha shacabka si wax looga weydiiyo shaqadooda xasan axmed maxamed ayaa mar kale faahfaahinaya kulankii caadiga ah ee golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk soomaaliya ee waxay maanta ku yeesheen villa hargeysa ay ku taallay madaxtooyada soomaaliya waxaana kulankaasi toddobaadkan looga hadlayay ka doorista sharciga doorashooyinka waxaana soo xaartay in ka badan boqol iyo siddeetan iyo laba xildhibaan oo ka mid ah xubnaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk soomaaliya waxaana kulankaas shir gudoominaya gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk soomaaliya maxamed muse sheekh cabdiraxmaan xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk soomaaliya ayaa doordheer ka yeeshay sharciga doorashooyinka toddobaadkan ay ka doodayeen intaas kadib xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk soomaaliya ayaa godogalay dooda ku saabsan sharciga doorashooyinka toddobaadkan ay ka doodayeen waxaana xubnaha golaha shacabka qaar ka mid ay sheegeen in dalka ay u baahan tahay inay ka dhacdo doorasho qof iyo coda islamarkaas shacabka soomaaliya ay soo doortaan hogaanku matali kara siyaasadda waddanka mudanayaal doorasho qof iyo coda waxaa inoo inoo ku dambaysay konton sano konton sano ka bacdina dalkeennu wuxuu soo maray marxalado kala duwan wuxuu soo maray saddex marxaladood marxaladdii militariga oo lixdan iyo sagaalkii ilaa sagaashankii ku ekay oo aan dimuqraadiyad iyo cod waxba ku lahayn
ma doonin inaan noqono doorashadii dadbaneed ee hadda aan soo marnay doorashaa la gaaraya sharciga aan soo saarayna waa qof iyo cod suu ku suurageli lahaa inay soo qiimeeyaan cidda go-aan ka gaaraysa madaxweynaha maaha ra-isul wasaaraha maaha waa baarlamaanka federaalka ee soomaaliya in marka guddoomiye arrintaa halkaa lagu daro sagaal bilood sagaal bilood in la siiyo inay soo qiimeeyaan sagaal bilood kastana hay-addaas waxa ay la xisaabtanta ay warbixinta siiyaan waa baarlamaanka federaalka soomaaliya in halkaana loogu yeero xildhibaano ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka federaalk soomaaliya oo dhankooda hadlay ayaa waxay baqyo kala duwan u jeesheen beelaha walaalaha ku dagaalamaya qaybo ka mida gobolka mudug si gaara deegaanada tawfiiq iyo barwaaqo oo dhowaan beela walaalaha ay ku dagaalamayeen halkaas ay ku dhinteen in ka badan konton ruux tir intaas ka badan ay ku dhaawacmeen iyo sidoo kale dagaal beeleed maanta ka qarxay deegaanaha hoosteeda deegaanka jawiil ee gobolka hiiraan iyo hirshabeelle waxaana xildhibaanada golaha shacabka ay dalbadeen in loo baahan yahay in dadka beelaha halkaas ku dagaalamaya ay joojiyaan xabadda islamarkaasna ay ku wada noolaan deegaanada ay ku wada dagaalamayaan ina lilahi wa inna ilayhi raajicuun waxaan awalan ka tacsiyeynaynaa dadkii ehelka ahaa ee ku baaba'ay dagaalada macnadarrada ah ee laba maalmood ka socday meesha la yidhaahdo bariga mudug gaar ahaan deegaamada tawfiiq iyo afbarwaaqo waxaan leenahay marka koowaad intay ku dhimatay allah u naxariisto eheladoodii iyo qaraabadoodiina ilaahay samara ka siiyo dagaal wax macno ah ama ujeeddo ah oo laga gaaraya aysan jirin in maaragtay dadka ehelka ah oo deriska ah oo walaalaha ay ku baaba'aan ay ka soo cusboonaadeen oo khasaare xooggan runtii dadka deegaankaas gaarsiiyey arrintaas ayaan maantay ka tacsiyeynaynaa waxaan runtii muujinaynaa sidaan uga xunnahay oo qarnigii koob iyo labaatanaad iyo soomaaliya oo intaasoo sano soddomeeyo sano dagaallo iyo dagaalbeeleedyo ku soo jirtay in hadda dagaalbeeleedyo cusub ay ka soo kordhaan deegaamadaas runtii waa ayaandaro dhammaan dadkii soomaaliyeed ee dhallinyarada ahaa ee ku geeriyooday dagaalkii ka soo cusboonaaday afbarwaaqo iyo degmada muxuu ahaa tawfiiq waxaannu leenahay ilaahay samriya imaan ha ka siiyo ilaahay qabrigooda ha u waasiciyo waxaanuna baaq nabadeed u diraynaa bulsho weynta ku dhaqan deegaankaas labada dowlad goboleed ee puntland iyo galmudug culimaudiinka waxgaradka odayaasha iyo cuqaasha waxaanu leenahay waa in halkaa la geeyaa muxuu ahaa gurmad ku salaysan muxuu ahaa nabadeen dhinaca kale xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk soomaaliya ayaa maanta waxay u yeereen wasiirka wasaaradda oofinta iyo dhaqanka dalxiiska dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdi xayir mareyo ayagoo ka dalbaday inuu hor yimaado shan iyo tobanka bishan golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk soomaaliya qoraal uu ku siixan yahay xogayaha guud ee golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk soomaaliya cabdikariin xaaji cabdi buux ayaa lagu sheegay in wasiirka maareeyo lagu yaray dalab ka yimid kooiyo toban xildhibaan si wax loogu weydiiyo arrimo la xidhiira sharciga warbaahinta qaranka madaxweynaha maamulka hirshabeelle maxamed cabdi waare iyo wakiilka gaarka ee qaramada midoobe u qaabilsan soomaaliya ayaa kulan ku yeeshay magaalada jowhar looga hadlay doorashada dalka ee sanadka laba kun labaatan iyo kowda iyo doorka ay ku leeyihiin maamulka hirshabeelle bashiir cabdille cusmaan ayaa warkan nooga soo diray magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan madaxweynaha hirshabeelle maxamed cabdi gwaare ayaa magaalada jowhar ee xarunta maamulka hirshabeelle kula kula qaatay wafdi uu hogaaminayay ergega xogyaha guud ee qaramada midoobay ee soomaaliya ambasador james wan kulanka waxaa labada dhinac ku welinay ku-xigeenka wakiilka midooda africa ee soomaaliya wakiilka urur goboleedka igaad kulanka ayaa intiisa badan lagu hadlay arrimaha la xiriira doorashooyinka soomaaliya wakiilka gaarka ee qaramada midoobay ee soomaaliya ayaa ugu horreyntii ka hadlay
capital of uh, Hirshabelle uh, federal member state, as the second stop uh, in a series of consultations that we are making uh, in federal member states, as well as at the national level, to discuss key priorities in Somalia for 2020. We're conducting these discussions as 2019 comes to a close so that we, as international partners, can understand fully the concerns of stakeholders at the national level and at the federal member state level.
maxamed cabdi waare madaxweynaha maamulka hirshabelle oo dhankiisa ka hadlay ayaa ka warbixiyey waxyaabihii ay ka wada hadleen waxaan ka wada hadalnay arrimo fara badan oo ay ka mid yihiin eh, arrimaha amniga arrimaha eh, samafalka iyo bini'aadanimada iyo guud ahaan eh, xaaladda ee waddanku ku sugan yahay gaar ahaan waxaan si aad aan uga wada hadalnay eh, arrimaha la xidhiidha doorashooyinka laba kun iyo labaatan iyo sida ay saameyn ugu yeelan karaan en, waddanka guud ahaan gaar ahaan hirshabeelle runtii waxaan yeelanay wada hadal aad eh, u dheer eh, annaguna fikradaheenna iyo dareenkeenna iyo rajooyinkeenna iyo cabsiyaheenna intaba waa u gudbinay eh, waxayna qayb ka noqon doontaa eh, wada tashiyada guud oo waddankao dhan laga samayn doono waxaana rajaynaynaa in tala fiican oo wanaagsan oo aan raalli isaga wada nahay dhibaatana aysan eh, nagu soo gaarin inay ka soo bixi doonto waxaa annaga noo muhiimsan in guulihii la gaaray iyo tallaabooyinkii horey loo qaaday en, wax ka hor imaanaya oo caqabad gelinaya inaysan meeshaas ka soo bixin maxkamadda gobolka bari ee maamulka puntland ayaa xukumo kala duwan ku rida dad lagu eeday inay falal amni darre ka geysan jireen magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari maxkamadda derajada koowaad ee gobolka bari ayaa maanta waxay xukumo ku rida dhallinyaro lagu eedeeyey inay dhici jireen moobeelada kuwaas oo lagu soo qabtay howlgalle laga sameeyey gudaha magaalada boosaaso dhallinyaradan oo tiradeedu ay gaaraysa afar ayaa waxay maxkamadda ku wareejisay taliska ciidamada booliska gobolka bari ee puntland oo sameeya howlgalle lagu soo qabtay islamarkaana ay maxkamadda ku xukuntay dhowr sano oo xabsi ah ku xukuntay midkiiba hal sano iyo lix bilood oo xabsi ah waxaan lagu soo eedeeyey qodobada kale ah afar boqol siddeetan iyo afar iyo toddobaatan iyo kow xeerka ciqaabta soomaaliyeed waxay kaloo maxkamaddu ku xukuntay saddexdaas eedaysane inay celiyaan taleefonkii uu lahaa ayna ka qaadeen dhibane axmed maxamuud ismaaciil waxayna maxkamaddu ku xukuntay laba sano iyo lix bilood oo xabsi ah iyo labadii moobil ay kala lahay uu lahaa dhibanayaasha iyo gaadhigii uu gubay oo uu ka gubay aabbihiis kaasna waxaa ka furan racfaan qaadasho muddo soddon cisho gudahood ah ninka la yidhaahdo caydiid cali mire ina kaltuun cabdulle afartan sano jir ah kaas oo ku eedeysan inuu magaalada boose soo geliyey khamri khamrigan hortaan yaal maxkamadda horteeda yaal maxkamadduna waxay ku xukuntay laba sano oo xabsi ah shan boqoloo doolaroo ganaaxa waxayna maxkamadda amraysaa in khamrigaas la gubo goob faraa lagu soo gubo saraakiisha booliska waxaa ka furan isna racfaan muddo qaadasho soddon cisho gudahooda taliyaha qaybta booliska gobolka bari gaashaanla sare xuseen cali maxamuud oo warbaahinta la hadla ayaa kaga degay dhallinyarada boosaaso inay ku kacaan falalka noocaas oo kale ah waxaana waalidiinta dhasha carruurtaasi ugu baaqay inay la socdaan dhibaatada carruurtooda ay ka geysanayaan gudaha magaalada boosaaso waxaan uga digayaa in badan oo in badan aan ku xelxeliyey inuu qof maandooriye wada khamro iyo xashiish iyo wixii la midoo maandooryaba la yidhaahdo qofkii wada inuu nooga daran yahay qofka shabaabka iyo daacishka sababtaa waa qofka marir habaabinaya shacabka dhallinyarada gabdho iyo wiilalba iyo bulsho kastaba markay habaabayso dhibaatada ku dhacda waxaa ka mid a qof maandooriye wada marka waxaan uga digayaa inaan inayan meella nagaga fikirayn jid iyo magaalo meel lagu kariyo warshado midna inayn naga fikirayn iyada waxaan leeyahay digniga baan u dirayaa khamrada gaalkacay laga soo saaray in kantaroolka boosad lagu qabto waa dhuunigii u dammeeyey hore baan u sheegay laakiin waxaan leeyahay aad iyo aad ha loo laba jibaaro waxaan sii leeyahay ciyaallada moobilada waad arkayseen kuwa badanoo hadda iyaguna raacsan inay dadka ku dhibaan inaan dhowr iyo toban maalin walba xukunno oo soo qabanno oo ay maxkamadda sharaf talena aan uga eh, uga mahad celinayo xukunkii ay ku riday maalmihii hore iyo maantaba iyo xeelaalintaba sida ay uga gaareen gungaarkii loo gudbiyey waxaan leeyahay ciyaalladaas waalidka waalidka waxaan leeyahay carruurtiinna ogaada meeshay idinka jiraan waa inaa ogaataan hadhow masaajid buu ka soo baxay iyo ma lahayn iyo waxaa iman doonta inay soo qayliyaan haddeeraan uga digaynaa dadkana waxaan leeyahay ciyaal xunxuna weeye waa inay iska celisaan hadda nin weyna aan arkayo oo moobil laga furtay oo meesha la keenay oo wuxuu leeyahay saddex wiiloo yarana iga furtay war ku dhiiradoo labada indhoodgooyo noo soo qabta annagaa inii qabanayna noo sheega dhinaca kale taliska booliska gobolka bari ayaa meel fagaaraha waxa ay ku burburiyeen dhalooyin qamri ah oo ciidamada ay horey ugu soo qabteen ee ah koontaroolada ciidamada ee magaalada boosaaso ciidanka xooga dalka qaybta koob iyo labaatanaad ayaa ka warbixiyay howlgallo maalmihii lasoo dhaafay ay ka sameeyeen deegaano dhaca waqooyiga gobolka galgadood warkan siciid cabdi maxamed ayaa codwaq nooga soo diray tan iyo wixii ka dambeeyey markii shaqaaqo hal qof ku dhintay kuwo kalena ay ku dhaawacmeen ay ka dhacay duleedka degmada caabud waaqe waqooyiga gobolka galguduud ayaa ciidamada dowladda federaalka ee soomaaliya degmada waxay ka wadeen howlgallo lagu xaqiijinaya ammaanka deegaanka waxaana saraakiisha hogaaminaysa howlgalladan oo faahfaahin ka baxshay ay sheegeen inay gacanta ku soo dhigeen eedeysanayaal loo haysto inay ka dambeeyeen falalkan ka dhacay deegaanka kuwaasi oo qaarkood lagu xiray xabsiyo ka baxsan deegaanka halka kuwo kalena haatan weli lagu daba joogo saraakiisha hogaaminaysay ciidamadan xasilinta ee ka shaqaynaya ammaanka degmada cabudwaaq muddooyinkii dambena ku howlanaa sugitaanka amniga deegaanku waxa ay sheegeen in markaasi howlgalladan ay kaga mahad celinayaan shacabka deegaanka oo qeyb weyn ka geystay sugitaanka ammaanka deegaanka islamarkaasna ciidamada ku garabsiinayay qayb uga noqon lahaayeen sugitaanka ammaanka deegaankan taliyaha ciidamada xasilinta degmada cabudwaaq axmed baaraaf iyo sidoo kale cabdirashiid surcad oo ka mid ah saraakiisha sarsare ee ciidamada qaybta kow iyo labaatanaad ku wada xasilinta ee ka shaqaynaya degmada cabudwaaq waxa ay sheegeen muddadii ay howlgalladan wadeen inay markaasi kusoo qabteen dad dambiilayaala oo falal amni darra deegaanka ka geystay islamarkaasna amniga deegaanku haata yahay mid laysku hadlayn karo waxaan ka warbixinayaa dhacdooyinkii ka dhacay degmada caawa oo dhimashada iyo dhaawaca iyo isugu jiray hanti la kala gubay dhacdayna labadii kun sagaal iyo tobankii bishii itoobar sagaal iyo labaatankeedii ka dhacay degmada caawawaaq dhimasho iyo dhaawac iyo hanti la kala gubay arrintaas oo aan qaybta kow iyo labaatanaad ay u soo gurmatay meeshaasna ciidamadii joogay aan ku kala qaadnay xabadjoojinna aan ka samaynay kabacdi markaan xabadjoojinsa samaynayna oo aan fariisinnay xabad joojintii iyo amnigii aan sugnay waxaan dib u bilownay labadii biloodoo wax kala gaareen hanti hadday noqoto iyo dhiig iyo dhaawac hadday noqoto saraakiisha qaybta kow iyo labaatanaad iyo taliyaha qaybta kow iyo labaatanaad waxaan ku guulaysannay inaan ciidamadii kala qaadno xabad joojinna aan samayno ciidamada iyadiina aan kala dhex dhigno ilaa iyo haddana ay ku sugan yihiin bangeelle iyo xijilab dhexdooda oo ay kala dhex taagan yihiin labadii bilood oo dhaawacyada isdaba joogga ka dhaceen waxaana u ballansannahay dib u heshiisiin aan iskugu keenno iyo gogol aan fidinno aan rajaynaynana maalmaha soo socda inaan wakhtigeeda iyo meesheeda sheegi doonno waxaan qabannay dadkeena kamrada waxaanan ku kala qabannay wax la cabbayey iyo waxaan guri ka soo qabannay intaba waana noo xirxiran yihiin dadkii maqaadiraadka aan ku soo qabannay waxay mudan yihiin baana ku fulin doonnaa waxaan ku baaqaynaa qoriga in la xaraysto saa horey u sheegnayba daroogada inaan waddanka lagu soo celin ninkii lagu qabtana usmaraya waajibaadka qaranka soomaaliya isugu talagalay degmadana laga dhoofin doono meelo ku habboon oo waajibaadka looga gudan doono in la geyn doono aan degmooyinka ahayn dadka ka soo jeeda cadaado iyo degmada caawdaaq oo ciidamadu hadda dhex joogaan sida bengeelle xinjilab meerxayley waxaa dhiman wadahadalkeedii iyo gobasheedii waxa weeye waxay ka falantaa madaxda dowladda federaalka kuwa taliyaha qaybta koob iyo labaatanaad oo kale annagu waxaana ciidankii la amray shaqadana waan haynaa insha allah sida xoguhu taliyayaashu noo siinayaanna inay mar dhow gogoshaas waxa weeye aan gogli doonno annaga ciidanka qaybta koob iyo labaatanaada wadahadalkuna uu dhici doono howlgalladan muddooyinkii dambe ciidamada xasilinta oo iskugu jira booliska nabad sugidda iyo kuwa milatarigu qaybtooda kow iyo labaatanaad ay ka wadeen degmada caabudwaaq ayaa waxay ahaayeen kuwo ay ku sugayeen ammaanka deegaanka taasi oo ka dambeysay dalab ka yimid bulshada deegaanka oo shaqaaqooyin markii halkan ka dhaceen ciidamadu yimaadeen saciid cabdi maxamed raadiyo cadaado caabudwaaq mahasane saciid ciidanka milatariga soomaaliya ayaa al-shabaab kala wareega deegaana hoostega degmada ceel waaq ee gobolka gado yaxya cabdirasaaq soofa ayaa warkan baardheere ka soo diray ciidanka xoogga dalka qaybta afartan iyo saddexaad ururka afartan iyo sagaalaad ee xoogga dalka ee degmada baardheere ayaa waayadanba waxa ay howlgallo ballaaran ka wadeen deegaanada hoostaga degmada baardheere iyadoo halkaasi kala wareegay ururka al-shabaab oo horey halkaasi ugu sugnaa maxamed faarax axmed waxa uu ka mid yahay saraakiisha hogaaminaysay howlgalkaasi wuxuuna rediyo cadaado uga warbixiyey halka ay wax marayaan bismillahi raxmaani raxiim howlgalladu waxa ay ka dhaceen ilaa afar tuulo oo hoos tagta degmada baardheere oo qiyaastii afartan iyo sideed kilomitir dhinaca galbeed kaga beegan saad u socotaanba baryihii ugu dambeeyey waxa uu dagaal ka dhacayay deegaanka daar oo ciidamadanada howlgal ay ku tageen halkaasoo maleeshiyada khawaarijta ay kula dirireen howlgalka maantana wuxuu daba socday howlgalkaasu daba socday ilaahayna waa nagu soo guulaysiiyey rag ayaga ka mid ana waa howlgalku waa ku dhinteen kuwo kalena waa ku dhaawacmeen annagana wax khasaaraha ilahay howlgalku nagama soo gaarsiinin wuxuu ahaa howlgal xadidan oo qorshihiisa aan ka baalan degnay oo sida ilaahay iyo annaga waa aan ugu talagalnay uu ku dhacay ciidamada xoog dalka ee ururkan afartan iyo sagaalaad qeybtiisa afartan iyo saddexaadna howlgaladu waa sii wadi doonaan haddii ilaah yidhaahda mana noqon doono kuwa haddii ilaahay kuus imaahayo intaan ku eg haddii eebba ku idmahayo waad aragtaa sida ay ayaguba ula dirirayaan shacabka soomaaliyeed haddii ahaan lahayd hantidooda haddii ahaan lahayd naftooda haddii ahaan lahayd dhiigooda marka annagana insha allahu tacaala waxaan go-aansanay inaan ayagana dhiigooda iyo wax alla wixii ay shacabka soomaaliyeed ku dhibaateyn lahaayeen oo dhan aan ka afjarno oo aan ka soo burburino oo aan sida ayagu shacabka ay ula dirirayaan si ka daran annagana aan ula dirirno waana qorsho istraatiiji ah oo dhammaan dowladda iyo annaguba aanu ka wada midaysano shacabka soomaaliyeedna waxaan ka codsanaynaa inay arrinkaasi nagu garabsiiyaan laakiin taliya waxaad sheegaysaa in eh, wax khasaara ay idinka soo gaarin wararka waxay sheegayaan in afar askari ay idinkaga dhimatay maxaa ka jira Eh, runtii eh, waxa weeye howlgalku qorshihiisu wuxuu ahaa eh, wax la yidhaahdo arag oo yaysan ku arkin annaga qorshahayaga marka eh, maadaama arag oo yaysan ku arkin ay ahayd uma suuroobin cadowga in uu wax khasaare aana soo gaarsiiyey balse ayaga khasaare ayaan gaarsiinay mana jiro ee waxa sheegaya afarta askari ee dhintay wararkaasu annagu meediyaasha iyo waxaasan ka maqalnaa hadalkan ayaa kusoo beegmayo xilli ciidamada xooga dalka soomaaliyeed ee ku dhaqan degmada baardheere ay howlgallo ka wadeen tuulooyin hoostaga degmada baardheere taasi oo gacan kuhaynteeda haatan ay la wareegeen ciidamada xooga dalka soomaaliyeed yaxya cabdirasaaq soofe radio cadaado magaalada baardheere ee gobolka gado
dhegaystayaal warkii habeenimo aad kala socoteen raadiyo cadada caawa inta ayuu ku dhaya anigoo maad nuure axmed ayaan la socodsiinaya khasaare ayaa soo saaray galad maxamed ibraahin ayaa farsamaynayay tan iyo warkankiisa kale intaan ku kulmi doona waxaan inkaga tegaynaa habeen wanaagsan